Magaalada Jowhar waxaa ku nool dhalinyaro dhameeyay jaamacadda heerka koowaad kuwaasi oo noloshooda ka maareeya sarifka lacagta shirkadaha ka howlgala dalka. Lacagta ay sarrifaan dhalinyaradan ayaa loo isticmaalaa ku hadal iyo internet iyaga oo faa'iido dhaqaale ka hela shirkadaha ay sarrifaan lacagtooda. Maxamed Ibraahim oo ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka warramaya qaabka uu u shaqeysto iyo sida uu noloshiisa uga maareeyo isu beddelka lacagta shirkadaha isgaarsiinta ee dalka.
shirkadda shomtelkan usoo wareegtay lacagaheeda tuura lacagaheeda qaababka u tuurana waxa waaye shirkadda waxay sameysay waxaa la dhahaa easy load reseller waxaa la dhahaa ana waxaa isticmaalaa resellerka isticmaalaa resellerka shirkadda kuusoo fureyso shirkadda marka markay kuusoo furto waxaa iska maamuleysaa ii dahabkaada ii dahabkaada iska maamuleysaa resellerkana waxaa lagu furtaa xidig saddex boqol waxaana lagu isticmaalaa xidig saddex boqol commissionaa ku leedahay labaatan iyo shanta doolar waxaa ku leedahay afar doolar oo commission ah kontonka doolar waxaa ku leedahay sideed doolar commission boqolka doolar waxaa ku leedahay toban iyo lix maanta haddii aad boqol doolar aa gado toban iyo lix doolar aa haysataa shaqadaada kalena makaa xayireyso waa adigaa isfangareyneysid marka waa inaa lacagtaada ii dahabka ay kugu jirtaa kadib aa bedelataa reseller ahaan u bedelataa qofka uu kusoo wacayaa wuxuu ku dhahayaa walaal waxaa kaa rabaa lacagta internetka ee somtel diyaar waa dhigeysaa qofka kuu soo tuuraa a v c balaasoo kuu soo tuuraa adina waa u tuureysaa marka ku hadalka mis internet haddii aad toos ugu dhigi karta wallaahi wax badanay ku kala duwan yihiin kan horta albaabkan kuu furno albaabkan maanta haddii aad ganacsata aad tahay albaabkaada haddii oo xiran yahay wax faa-iida kusoo gala malaha wax laga gadana ma laha badeecada meeshaadii ku aadeen laakiin tan waxay taas ee ka dheertahay eena ugu duwan tahay adigoo howlahaada shaqa a ku jirto aa iyadana ka ganacsi kartaa wax walbo dhinac walbana ugu ganacsi kartaa wax oo cilad ee kaa hor istaagaysa ma laha ilaa waqtiga aad jiifta maahane inta kale adigoo howlahaada a ku jirto caadi u shaqeysan kartaa laakiin ganacsiga kale waa inuu adi albaabkaada furan yahay waa inaad xaadir ku tahay